إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisan waxaa ka mid ah weeraro ka dhan ah ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeyaha ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa bilowday baahinta qaybta labaad waraysiyo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalk ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh xasaan xuseen aadam ayaa ka hadlay guusha u soo hoyatay muslimiinta gaar ahaan reer afghanistan iyo jabkii maraykanka lagu gaarsiiyey dalkaasi wilaayadii islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa dowro u qabatay konton culimo ah oo la isaga kala keenay dhammaan degmooyinka ay wilaayada kaga sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka jabhadda tigreega ayaa midooda afrika ku eedeysay inuusan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha etoobiya islamarkaana uu dhinac u janjeero intaasi waxa ay ahaayeen qodobada warka u diyaar garooba gorrow isagoo faahfaahsan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan weeraro ka dhan ah ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeyaha ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa xalay dagaal toosa waxay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa uganda ay ku leeyihiin janaale oo hoos tagta magaalada marka daryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laga maqlayay fariisimaha ciidamadu ay ku leeyihiin janaale weerarku wuxuu ahaa mid qorshaysan oo sida muuqata muddo laga taxadarayay isla shabeellaha hoose xalay waxaa ka dhacay weeraro kale oo ka dhana ciidamada dowladda federaalk ah filisimo ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin owdheegle iyo calamad ah ayaa waxaa weeraray rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin maalintii shalay waxaa jira dagaalo gobolka ka dhacay ka gadaal markii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay dhabaha u joogsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ciidamo ugaandhees oo marayay inta udhexaysa lambar lixdan iyo shalaambood ayaa waxaa jidka u joogsaday ciidamo xarakada shabaab almujaahidiin ka tirsan oo hubka noocyadiisa kala duwan wata in muddo ayaa halkaasi lagu dagaalamayay sidoo kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay jidka u galeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo iyaguna marayay inta udhexaysa beriire iyo afgooye wixii khasaaraha ee ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaaladii xalay iyo shalay nama suuro gelin inaanu helno howlgalladani waxay ka mid yihiin weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay waayadan fulinayso oo kuwaas oo ku socda si dardar leh idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ayaa bilowday baahinta qaybta labaad waraysiyo taxano ah oo ay la yeelatay qaar ka mid ah ergadii soo xushay baarlamaanka dowladda federaalk ee isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida warkan uu ku faahfaahinayo mahad cubayd bismi illaahi araxmaani araxiim
war hoyaala hoyaalayey hoyaalayey hoye ka fogaada federaalku waa foolxumi iyo cebe fahmi weysay soomaaliyey filinka gaalaade fidna
xalqadan koowaad qeybteeda labaad waa waraysi lala yeeshay cabdulqaadir faarax caliyare oo ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanada lagu soo doorto maamulka galmudug wuxuuna u codeeyey cabdulqaadir cali jaamac kaas oo ku guuldareystay in uu helo kursiga baarlamaanka dowladda federaalka sidoo kale isla xalqadan waxaa lagu wareystay ergey lagu magacaabo daahir axmed cali daahir burhaan kaas oo isna sheegay inuu ka toobad keenay tallaabadii uu ku dhaqaaqay maxamed xuseen cali ayaa isna sidoo kale ka mid ah ergada ka soo muuqatay xalqadan koowaad kaas oo isna ka mid ahaa ergadii maamulka galmudug wuxuuna ka faa'iideystay cafiskii ay fidiyeen hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu horreyn cabdulqaadir faarax caliyare ayaa sheegayaa inuu isaga toobad keenay falkii uu ku dhacay isagoona dhanka kale tilmaamaya sida wanaagsan ee loo soo dhoweeye
dimuqraad macadanilaaf dimuqraadiyad waxay taana de waa waxaan diinta islaamkaba raad aan ku lahayn arrintaas ilaahay baa nuga toobad keenay ilaahay ayaa nuga toobad keenay dacdigeed dad u adeegahaya islaamka oo xarakada ayaa isoo wacda waxay tiri war waa khal waxay yidhahdeen war soomaaliya waa khaldanteen waad khaldanteen anagoo hore u garwaaqsannay sidaas ayaan ku nimid insha allahu tacaalaa haddii aanu ku nimid sidaa waxaanu la kulannay oo u nimid xarakada al-shabaab waxaana loo- waa nala soo dhoweeyey waana la marti qaaday jiif wanaagsan baan helnay iyo martiqaad bini aadan intii isxushumeeyey inta ugu qiimaha badan hadda jazaakum allahu khayr sidoo kale daahir axmed cali daahir burhaan kana mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada maamulka galmudug ayaa sheegaya in markii lagu baraarujiyey in doorashada uu galay ay khaldaneed uu isaga towbad keenay haddana uu allaah ka rajaynayo inuu ka towbad aqbalo Een, ilaahay baa mahadsanee een, arrinkaas asaga ah kadib marka la- aan ogaanay in arrinkaas arrin qalad ay yahay ayaan markii isla markiiba horta qaylaa soo yeertay markii hore waan ka tooba keeno waxaan u qaadanay mataqaanaa intaas nagaga filan tahay dabadeedna waxaa la yidhi fagaaro iyo mataqaanaa in dadka islaamka meel ay joogaan in ay ka dhacdo arrintaas weeye sida tan oo kale waan ka soo qayb galan oo dhegan gulaannay Een, ilaahay idankiis saasaan uga soo qayb gaar halkan waanana lagu soo dhoweeyey waxaan rajaynaa in maaragtay ilaahay tooba- naga toobad aqbalo maxamed xuseen cali oo isna ka mid ah ergada ka soo muuqatay xalqadan koowaad ayaa sheegaya in xitaa labiska hadda ay wataan ay ku martiqaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona dhanka kale ergada aan soo haleynin baaqa xarakada u sheegay in ay ka faa'iidaystaan fursadan
waxaana noo- noo yeeray een, xarakatulmujaahidiin een, wa- wicitaankaasna waanu aqbalnay waana ka nimiday markaa u nimidna waxay nagu soo dhoweeyeen gacmo furan iyo si aad iyo aad u heer sarreyso oo martiqaad cajiib ah Een, xataa libiska hadda aad u jeedaan waa mid ay ayagu ayna siiyeen gogosha iyo firaashka iyo cunada ay noo fidiyeen wax la sheegi karo ma aha marka walaalaha kale ee maaragtay barnaamijkaas eediisa ku jira ayagana oo nasiibkan aan helin waxaan ugu baaqayaa inay soo haleelaan haddii fursad u saamaxdo ay xarakadu ay ogolaato waa jaanis laga faa'iidaysan karo aad u mahadsantihiin xalaqaadkan cusub ee ay bilowday idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa daba socda kuwo dhowr ah oo horey u baxay diiraddana saaraya ergooyinkii wax ka soo doortay maamulada jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena haashim cabdinaasir sheekh xasan xuseen aadam ayaa ka hadlay guusha usoo hoyatay muslimiinta gaar ahaan reer afghanistan iyo jabkii maraykanka lagu gaarsiiyey dalkaasi sheekh xasaan xuseen aadam oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa soo hadal qaaday guusha ay gaartay imaarada islaamiga ah ee afghanistaan taas oo sheikhu sheegay inay soo laabatay labaatan sano kadib iyadoo sidii hore ka diin fiican ka xoog badan islamarkaana laga jecel yahay maalinka taalibaan labaatan sano ka hor afghanistan intii la weerar laga saaray wadaad la odhan jiray ab- eh, cabdil- eh, cabdilxamiid bin cabdilkariim raxmatullaahi tacaala calayhi ayaa markii uu sii qaxayaba wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay maxamed mulla cumar dowladdiisa waa la soo celin ilaahay baa u soo celin doona maxaa jiraa la yidhi nin muslima uu yidhi gaaladu soo dhiiba haddaad diiddaanna waan idin duminaynaa ayuu yidhi ma may dhiibayo hal dhagaxba haddaan afghanistan laga soo reebin ruux muslim intaan qabto gaal u dhiibi maayo buuri socda waxaan doona aan ku waayo go'aankaa markuu qaatay buu wadaadkaasi wadaadku waa shahiiday dowladda labaatan sano kadib bay soo noqotay iyadoo sidii ka xoog badan afghanistan baa hadda ka talinaysa waa haysaa sida iyadoo ka xoog badan dhan walba uga xoog badan ka caqiida fiican waag hore siday ahayd ka diin jecel ka xiniya waaweyn ka hub badan laga jecel yahay adduunyada hadda u kala ordayso nin walba ula saxeanayo heshiis bay soo noqotay sheekha ayaa ummadda soomaaliyeed kula taliyey in laga fogaado maamulada shisheeyuhu waddanka soomaaliya ka dhiseen isagoo sheegay inaysan ummadda diin iyo dadnimo midna u ilaalinaynin isagoo sidoo kalena ummadda uga digay hagardaamada ay ka shaqaynayaan wadaadaha aan diinta ka run sheegin waxba waxaasoo dhan waxba kama jiro ilaa meesha soomaali degto jabuuti kor u dhaaf wax ka jira ma jiro kulli waa tawaaqiid andima taaquutiya kufriya wey wax dan diineeda iyo mid islaamay ku maqan yihiin ma jiro haddii tabar la helo dhammaan in la dumiyaa waajib ah haddaan la keri karin yaan la taageerin waa abaatiil waa shayaadiin kulligood ibliis baa soo dirsaday iyo caruurtiis taa waa inaad fahantaan qabyaalad iyo qurun bay iskugu kaaga dhibeen iyo qoryo iyo waxaan shuq lagu lahay dalla idiin badbaadin mahayaan diinna idiin badbaadin dadnimada idiin badbaadin mahayaan wax la yaqaano wey wadaadaha markay diinta maqluubinayaan iska ilaaliya caamada wadaadaha dhaanta markay fitanku dhacaan waxaa lagu badbaadi jiray culummada muslimiinta waaga hore laakiin hadda markay fitnooyinku dhaceen culummada baa horboodaysa fitnada iyaga iska ilaaliya nin walba oo diinka la dagaalama meel xun buu ku dalmay kulligood waad ogaan doontaan sheekha ayaa ugu dambayn dardaarmay in lagu sabro diinta islaamka iyadoo yaqiin lala qabo ninka diinka ilaahay u sabree dulqaatana kii guulaysta wey sacad waqaas baynu soo maraynay إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بآخرين دين تان ميشد استاجتي كو استاجي يقين بأبا أنت حسن البصري ولا يدي محاد دين تو خير بدن دين تو وحي أول نصي يشيك وحر اليقين وي ورشيغنا هذا من سنت دين تي معان وإنه يهي شيء أو هبطو ood ilaahay ugu dhawaan ood ku dhimanayso bilaal ood garanaysa wuxuu lagu sameynay muxuu la taagnaa axadun axad abadan wuu aaminay wax walboo dhac inuu ka taga diyaar oo ma aha axadun axad khubayb idan waxaa weeye yaqiin baa loo baahan yahay idan shay nuur oo halka ilaahay kuu geliyo ood ku dhimataa la doonaya ilaahayna marka niyadaada wanaagsan buu arkaa waa kii kuu barakeeya marka adduunku wuu socdaa ku ceebabina guusha imaarada islaamiga ah afghanistan ayaa noqotay tusaale xayi ah oo qarnigan indhaha muslimiintu arkeen iyo kuwa shisheeyuhuba wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ayaa dowro u qabatay konton culimo ah oo la isaga keenay dhammaan degmooyinka ay wilaayada kaga sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda federaalka faahfaahinta warkaasi waxaa noo sii ambaqaadaya waryaheena sakariye cumar dowradan oo socotay muddo ku dhow laba bilood islamarkaana ay ka faa'iidaysteen in ka badan konton fuqaha ah kuwaas oo ka kala socday dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool ayaa waxaa muddada ay dowrada socotay waxa ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah gebagabadii dowradan ayaa waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan ugu horeyn waxaa hadlay qaar ka mid ah fuqahadii ka faa'iidaysatay dowrada laakiin mayba cilmi mal koobi karo maana mal leeyi karo xataa ho aan aday culamadii sheegay aanka la manawanana nafteena faa'iido lay leeyihin ilaahay subxaanahu wa tacaala markii oo mayba abaal wigniiliya nacmaad iyo kumada islaanlamaduna waafajiyey dad badan oo geeka adduunka ka nool cajam iyo arab eh madow iyo adaan eh yaa nasiibkaas yaa ilaahay ku qadayay subxaanahu wa tacaala culmo aragdeeda alla subxaana wa tacaalaa war fahansii iyo badananiila roogda war haddana aayad hanqaada markii hagaada fadi ama dhata koonka gohe oo kale yaa ku obsadee haddiis madii aan hagaada fadi ilaahay ama raaliyaa waaba ama kusii duraasa egale sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadan gunaanadka u ahee dowladda loo qabtay fuqahada wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool sheekh mukhtaar abuu muslim isagoona ka hadlay ahmiyadda ay leedahay ku dhaqanka cilmiga sharciga ah culimmada saasahaayeen dadanka camal falaaw cilmigii iyo baradan walaalayaal fudayl ibni ciyaad maylah kuwiriya inuus ari ay ayu xasratin cala mri'in akbar min an yu'tiyahu allahu cilman falam yacmal bihi ay kashalay wiin shalay qof oo maaragtay kashalay wiinga jire nan ilaahay siiy cilma maanan ka camal falna fasamicahu minhu hayruhu facamila bihi cilmigii us ilaahay siiy umatumadii usan sheegay usma ka camal falan laakiin dadki dheegana dhugunsidan cilmisha iyo ka camal fale ugu dambeyntii waxaa munaasabadan soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool sheekh cabdulaahi macalin geedow isagoona dardaaranno muhiim ah u jeediyey fuqahada loo soo xiray dowrada qodobka kale maadaama nanaskohoegegagiila waqaaladii laha ka baxay culmadii wala faa'iidaysan hegihgaaba nanas faa'iideeyey wala aan ka horreeyeyna isbarashadan iyo eta intuun culmada deegaanka shal jirtay marka ilaahay subxana watacaala kitaabkii hambaarsano sunnadii walbadan ku garadaa aqwaali culimmad walbadan marka ka fahamsano yaa inta anaska kohayti marka marka isan maxaa osanaa islaamku si siin goraday ixsaanha siin kuwaaldhadi marka yaalan hadda geeg rasaalaha darsaday halna jam iyo konton dadkun sidee bal taklifidii dhiibaha mal arne islaamku si ka talagalay bal insha allahu tacaala waana mas-uuliyiintu isu lahay isan ha ajiibteen inta ku hayteen geeg marka may kulonka bacd may lahri kooyay kulonka dhalaase kulonkana kaera dhale kulonkii culimadii markii may bahya marka inay wanaag la siyaasad xamasheen inta malka baradaan intii ay hayti marka insha allahu tacaala ma ahan markii ugu horreysay oo dowro noocan oo kale ah loo qabto fuqahada wilaayada islaamiga ah ee baayi bakool wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa loo qabtaa bulshada ku nool dowraad diini ah kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen bulshada qaybahooda kala duwan halka aad warkaasi kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan jabhadda tigreega ayaa midowda afrika ku eedeysay inuusan dhexdhexaad ka ahayn arrimaha etoobiya islamarkaana uu dhinac u janjeero arrintan ayaa timid ka gadaal markii ururka midowda afrika wax loogu yeero uu dhexdhexaadiyo u magacaabay madaxweynihii hore ee dalka nigeria afhayeenka kooxda t b l f oo la hadlay wakaaladaha wararka ayaa sheegay in uusan kasoo horjeedin magacaabidda wakiilkan balse ay aaminsan yihiin inaanay waxba kasoo bixi doonin howlaha dhexdhexaadinta isagoona midowda afrika ku eedeeyey in ay la safteen xukuumadda abey axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya ninka lagu magacaabo abey axmed ayaa dhankiisa marar badan sidan oo kale diiday soo jeedino lagu dhexdhexaadinayo xukuumaddiisa iyo hogaamiyaasha t b l f isagoona dhankiisa sheegay in ololaha militari ee uu bilaabay uu yahay oo keliya howlgal lagu xadidayo ilaalinta iyo kala dambeynta ururka waxa loogu yeero midowda afrika ayaa saddex maalmood ka hor madaxweynihii hore ee dalka nigeria u magacaabay xilkan iyagoona u egmaday inuu ku dhiirigeliyo nabadda amniga xasiloonida dalka iyo inuu miiska wadahadalka isugu keeno dhinacyada isku haya siyaasadda dalka warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa